Idiga dugsiiniyo rajataya hahaybsaday ka habdanay dunidu inaga uu dambayne ka habdanay dunidu inaga uu dambayne calankiinan daadegay miyaynan bareen bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal waxaan toddobaadkan ku falanqayn doonaa dagaalada ka socda magaalada gaalkacyo saamaynta ay ku yeesheen waxbarashada magaalada gaalkacyo waxaana barnaamijka igala qaybgelaya siciid maxamed xasan oo ah maamulaha dugsiga sare ee cumar samatar sheekh aadan maxamed cigaal oo ah madaxa jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada gaalkacyo maxamed caamir samantar oo ah maamulaha dugsiyada xaaji cali biixi iyo aadan cismaan jaamac oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee cilmi barnaamijku wuxuu idinka imanayaa xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii uu dhaafana waxa ay mar kale kaga boogan karayaan websayteka radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya sida laga warqababa dhowr toddobaad magaalada gaalkacyo waxaa ka socotay colaada taas oo dhibaato ba-an u geysatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo meelaha sida gaarka ay u saamaysay waxaa ka mid a waxbarashada waxbarashadii ka jirtay magaalada gaalkacyo iyada oo in badan oo ka mid a ardaydii magaalada wax ka baran jirtayna ay isaga carareen colaadda ka jirta magaalada gaalkacyo haddaba colaaddaani sidee u saamaysay waxbarashada magaalada gaalkacyo waa mawduuca ay kusa waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka maanhadal waxaan rabaa su-aasha ugu horraysa in aan weydiiyo maamulaha dugsiga sare ee cumar samatar siciid maxamed xasan siciid bal waxaad ka warantaa sida dagaalada ka socda magaalada gaalkacyo ay u saameeyeen waxbarashada ka jirtay gaalkacyo bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin wabacd assalaamu calaykum waa maamulaha dugsiga sare cumar samatar siciid maxamed xasan waa ku faraxsanahay radio daljir barnaamijkan maan hadal inaan maanta ka qayb qaato runtii dugsiga sare cumar samatar waa dugsi fac weyn oo ka mid ah dugsiyadii barisamaadkii soomaaliya ay lahaan jirtay waxaa sana dugsiyeed koowaad loo fadhiistay kun sagaal boqol iyo toddobaatankii nasiib wanaag xilligaa hore dowladda soomaaliya jirtay dugsi caan u ahaa oo dad badan ka baxeen markii soomaaliya ay burburtay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey dugsigu muddo waxaa galay inuu xirnaado waxaase dib loo furay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii markaasoo ula jaan qaaday dowladda puntland iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland iminka dugsiga sare cumar samatar wuxuu kamid yahay dugsiyada hormuudka ka ah waxbarashada puntland waxaa dhigata hadda oo dagaalka ka hordhiganaysay laba kun iyo shan boqol iyo lixdan arday oo soddon iyo afar boqolkiiba ay yihiin gabdho runtii waxbarashaduna waxay ku socotay bilihii hadda ka horreeyay dagaalka si xawli ah oo yani maasha allah
ah bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ala alihi wasaxbi wasalama wabacd waa u mahad celinaynaa barnaamijka maan hadal ee idaacadda daljir intaa kadib jaamacadda bariga africa qeybta gaalkacyo waxaa la furay sanadugsiyeedkii laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba taasoo micneheedu yahay inay hadda sanadkii tobanaad ay jaamacaddu shaqaynayso jaamacadda hadda waxay ka kooban tahay lix kulliyadood iyo macad luuqadaha lagu barto ardaydii shahaadada ka qaadatay ilaa shan boqol oo arday isugu jiraan oo labada heer bachelorkii dibloomaha ah oo haddana magaalada qeybaha waxyaalaha ka socda kala duwan ee takhasusaadka barteen ka shaqeeya ardayda hadda dhigatay ilaa toddoba boqol oo arday ay dhan yihiin oo qeybahaas lixda kulliyadood iyo macahidda luuqadaha ka faa'iidaysta jaamacaddu waxay ka mid tahay jaamacadda bariga africa ee gobolada puntland laga asaasay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii faracan gobolka mudug ka fura magaalada gaalkacyo waa kii u horreeyey faracyada ka farcama jaamacadda oo hadda ilaa toddoba farac leh wax badan ayuuna maarata intuu gobol ka furna wax ka soo bedelay tacriintii socotay iyo barnaamijkiina waxaa saameeyey dagaaladii hadda waddanka ka dhacay kolley aan tafaasiisheeda sii geli doono waxaan rajeynaynaa insha allahu tacala maadaama duruufii hadda ay soo hagaagayaan in hawsheeda aan dib u bilaabi doono
bismi illahi raxmaan iraxiim waa maxamed caamir samatar maamulaha dugsiyada xaaji cali biixi ee gobolka mudug ugu horeyn dugsiga xaaji cali biixi waxaa la aasaasay sanadii labada kun iyo labada waxa uu ka kooban yahay sida aad magaciisa ka dareemaysaa dugsiyada marka la yidhaahdo dhowr farac nawawi school iyo iyo sheekh yuusuf alcownayn iyo farac galdogob guud ahaan dugsiyada xaaji cali bixi ardayda dhigata hadeer waa arday taqriiban ilaa kun iyo lix boqol ku dhow gobolkan konton iyo afar boqolkiiba ay yihiin wiilal afartan iyo lixna qiyaastii ay tahay gabdho dugsiyadaas waxay isugu jiraan kuwo sare iyo hoose dhexe runtii tacliinta gobolkana waxa ay ka mid yihiin kuwa kaalin muhiima kaga jira sida aad ka dareemaysidna waxay ku mataansan yihiin madaaris alimaam nawowi oo dhowr iyo labaatan dugsi gaaraya oo gobolka puntland ka howlgala ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadina soo bilowday xilligii dadka soomaaliyeed ay galeen quusta iyo burburka runtii waxaas dhihi karnaa waa laan ama laamo ka mid ah aasaas bulshada soomaaliya usoo jeexay wado fiican oo iftiina aad baa umahadsanta
bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu aadan cismaan jaamac maamulaha dugsiga hoose dhexe ee cilmi gaalkacyo aad baad ugu mahadsantihiin raadigu daljir wareysigiinan aad nala yeelateen maadaama anaga bahdi waxbarashada maxay tahay gobolka aan kaga jirno xubin firfircoon bulshada aad baan idinkaga mahad celinayna iskoolka waxaa la aasaasay laba kun iyo sagaalkii bishii lixaad laba kun iyo sagaalkii baa la aasaasay iskoolka haddeer waxaa dhigata laba boqol iyo konton arday taqriiban xaafadda wuxuu ka furan yahay israac waxbarashadii sidaad dareemaysaan ba waxaa saameeyey waxaan magaalada ka jira barnaamijkan dagaalka ka jira ayaa saameeyey saddex dafco ayaa laba dafco ayaa ka baxday dafcadii saddexaad ayaa iskoolka hadda ka baxaysa marka waxbarashadiida waad socotaa sidaad dareemaysaan yani waxaa ku yimid gaab waxbarasho ayaa ku yimid ardaydiina kala yaacaas ayaa maaratay ku yimid barnaamijkaas socda runtii saameyn weyn buu ku yeelan karaa waxbarashada iyo qaabka u socotay dhiciba kartaba in intaasoo arday ay kala yaacdo oo waxbarashadii maaratay waxa weeye ay yani ay kaga dhaco habsan iyo kala yaaco kaga dhaco dhicina karta waxyaalaha magaalada ka socda inuu saameyn weyn ku yeesho dadka ku yeesho oo maarata waxa weeye marka laysu soo laabto hebel baa saars noqday hebel baa dhaawacmay hebel baa dhintay yani ay ku timaado iskoolkii iyo murugo iyo wax lamida ay ku timaado waxbarashadao dhanna yani qaabkaas waa wax dhici kara inay ku timaado aad baan idinkaga mahad celinaa mar labaad raadiga daljir wareysigiinan aad nala yeelateen waayahay saciid maxamed xasan maamulaha dugsiga sare cumar samatar saciid dagaalaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ardadiina waa kuwa kala yaaco dhulkaas u kala farxday saameyn intee leg ayuu dugsigiina ku yeeshay dagaaladan iminka ka soconaya magaalada gaalkacyo
runtii dugsiga iyaga iyo guud ahaan waxbarashadooda saameyn xoog la ku yeeshay iyo noloshoo dhan guud ahaan dugsiga sare cumar samatar ardadii aan kuu sheegay oo laba kun iyo shan boqol ka badnaa runtii way kala farxadeen badankoodiina waxay aadeen deegaanada magaalada gaalkacyo ku xeeran iyo gobolada ka fogfog labadaba dadka qaar ayaa waxay gaareen boosaaso qardho garowe hargeysa muqdisho waad garan kartaa oo nagala soo xiriiraya arrintaas saameyn bay waxay ku yeelatay waxbarashaduna waa wax ku socda jadwal iyo qorshe keliya ma aysan saamayn ardadii waxaa sidoo kale firxaday oo qaxay macalimiinta qaarkood iyo waalidkii arrintaasi waxay dhabarjab ku tahay qorshihii waxbarasho ee socday iyo sidii mataqaanaa looga gungaari lahaa ujeedooyinka waxbarasho ardadaas waxay isugu jiraan arday imtixaanka naqliga ah ama imtixaanka iskuolku qaado gala oo ardada fasalada form threega twoga iyo form oneka iyo arday loo carbinayay imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada puntland ay qaado oo qorshe iyo xili leh iskuolkuna uusan ka qaadeen ardaygaas runtii waxaa la odhan karaa hadeer wax labaatan beri ka badan baa magaalada u xanibnay dagaalkaas saameyn xoog loo ku yeelanayaa waxbarashadoodii hanaankoodii tayadoodii iyo xataa wuxuu saameyn ku noqonayaa isusoo noqodka dambe iyo waktiga uu qaadanayo oo aad garanaysaa dad magaalada ka qaxay oo hay-adaha caalamiga waxay ku qiimeeyeen ilaa konton kun oo qoys inay qaxeen dadkaas inay dib usoo noqdaan waktigay bay qaadanaysaa
waayahay sheekh aadan isla su-aashaas saameynta ardayda jaamacaddiina wax ka baran jirtay waa sidii uu ustaad siciid u sheegay weeye waxbarashadu dadkay ku xirnayd dadkii wax baranayay hadduu cararay oo duruufihii amniga ay keenay inay waddanka ka baxaan hadda qofba meel buu ka dhacay meeshii naftuu ku badbaadin lahaa ayuu aaday waxbarashadana dadkaa tegay ayay ku xirnayd dhib badan bay soo gaarsiisay oo dad badan oo ardaydii ahaa ayaa yaacay dad hadda meel loo gaaray iyo dad yaro fogaaday intaba waa leeyihiin kolley waxbarashadana waa wax waxay leedahay la yidhaahdo academic calendar ama yani imtixaano taariikhaysan oo ku socda bil walba ee wax la dhiganaya iyo imtixaanada sida loo geliyo iyo maadooyinka qiimeyntooda iyo macalinkii howl joogta ayuu lahaa ardaygaa baxay waxay saamaysay jadwalka wax ku baranayay waxay saamaysay waktigiisii sanad dugsiyeedka uu lahaa qaybihiis kala duwan ayay saamaysay annaga alxamdulilah waxaweye macalimiintii iyo iyo maaragtay goobihii waxbarashada way bad qabaan hal macalin baa un xabad wifta ay ku dhacday oo macallimiintii dhaawac baa ka soo gaaray oo takhtar isbitaal ka shaqeeyana ahaa laakiin dhib kale ma soo gaarin hase ahaatee tacliintii kuma socoto siday ahaan jirtay dagaalka ka hor haye maamulaha een, dugsiyada een, xaaj cali bix bismi illahi raxmaan raxiim aad baa umahadsantahay radio dalger iyo barnaamijka manhadal Een, guud ahaan sida aada dareemaysid ba een, ee, colaadan kasoo cusboonaatay ee, gobolka mudug gaar ahaan ee, gaalkacyo aad bay saameyn ugu yeelatay waxbarashada si lamid ah dhinacyada kale ee arrimaha bulshada see u saameysay laakiin waxaa dhigi karnaa saameynta ay ku yeelatay ee, waxbarashada ma jiro qaab ama majaal kale ama dhinac kale ay u saameysay ee, colaadu guud ahaan waxaa istaagay een, waxbarashadii een, muddadaas bisha ku dhow laga soo bilaabo ee lixda oktoobar ee, ilaa wixii ka dambeeyey oo waxa weye muddo bil qiyaasti ah istaagidda waxbarashadu ay istaagtay waxaa halkaa hakad ku galay ee, waxbarasho jadweleysan oo wakhtiyeysneyd oo lahayd qorshe cad oo xagga waktiga ah oona deganaa wasaaradda waxbarashada ee puntland oo madaaristu ay ka hoos shaqeeyaan Een, sidoo kale ardaydii ka soo laabatay fasaxyada xagaaga een, oo macnaa fasaxyadii ee, tuulooyinka ay ku aadeen oo la abaabulayay bishii sideedaad marka hal bil ay isku duba dhaceen bisha sagaalaad in ay kala yaacaan waxay kalifi kadhaa saameyntaas inay ku yeelato een, maaragtay waktiga kasii dambeeya sidaas si lamid ah een, ardayda uqaxay deegaanada ku xeeran ee gobolkan ee ma- degmadan gaalkacyo iyo kuwa fogfog ilaa boosaaso ilaa bo- ee meesha la yidhaahdo garawe waxaad qiyaasi kadhaa een, sida ay noqon kadho maarata maskaxdooda ee waxbarashadii isku xigxigtay tasalsulkaheeda lagu kaydinayay in ay maaragtay ay- ay maarata meeshaas ka bixi kadho iyadana waa qiyaasteeda saameynta marka ay nagu yeelatay waxaa ugu muhiimsan waxa weeye in waxbarashadii inqidaac ku dhacay ee, ardayda laftirkoodii i- ina ay si fiican usii saameynaysa maadaama deegaano kala fog ay tagano soo ururintooda hadhowtii ay wakti kala qaadan kadho sida ay halkaa ka muuqato
waaya isla su-aasha saameynta dugsigiina ardayda ka barajisa dagaalkana uu ku yeeshay een, aadan cismaan
Een, aad baad umahadsantihiin radiga daljir saameyn ballaaran bay ku yeelan kartaa dadka intii caqli lehna way dareemi kartaa saameynta ay ku yeelanayso Een, mararka qaarkood waalidiintu waxay ku leeyihiin yacni waa markii labaad ee arrintan ay dhacdo isla sanad gudihiis ama saddexaad baa la dhihi karaa marka lagu daro qaraxi weynaa ee ka dhacay magaalada ka dhacay Een, waxaa la dhihi karaa runtii waa saameyn aada u ballaaran oo ay ku yeelatay waxbarashada ay ku yeelatay waalidiintu mararka qaarkood waxay ku dhahayaan annagu ilmihii meeshan kuma bahan karno yani inaan meel kale la aadno oo waxbarashadoodii sanad walba inay saas kale uga burburto yani ma samayn karno waalidiin badan oo haddee tagtay waa naloo sheegayay oo maarata meelo kale waxbarasho ka galay runtii saameyn keliya kuma yeelanaysa gaalkacyo keliya ee waxaa lii sheegay tuulooyinka markay dadka u qaxaan inay dadku ay degayaan meelihii goobihii waxbarasho ay degayaan Een, goobihii waxbarasho ay marka ay degeen dadkaasi ay degeen dee waxba laguma baran karo yani gobolka mudug oo dhan buu saameeyey baa la dhihi karaa ama xaafadeennan ha noqdo ama xaafadda kale ha noqdee yani deriska dhammaantiis ayuu saameynayaa waa dhibaato weyn oo ay dadkii maaragtay ay ay ku dhacday waalidiintuna markii ay deeqaxaan oo dhibta ay arkaan oo silaca ay arkaan haddee waxa weeye waxay door bidayaan meel kale inay uga bedeshaan oo maaragtay waxa weeye ay meel kale ay aadaan
waaya een, maamulaha dugsiga sare cumar samatar een, haddii ardaydii qaxday oo qoloba meel ka dhacday oo een, nafta orodba kugu aaminta arrintii noqotay muxuu yahay xiriirka idinka dhexeeya idinka iyo ardayda iyo ma la hadasheen ardayda soo qabtaan Een, runtii waan iska warqabnaa ardadu eh, way abaabulinayeen waxay lahaayeen guddiyo waxay lahaayeen waarid nala soo xiriiraya Een, markaanu aragnay in qaabka colaadu hadda u socoto uusan yani sidii sahal ahayn waqti ku dhamaanaya aan la garanaynin annagiina aan yani dadkana la rabo in la baxnaaniyo oo naftooda la badbaadiyo waxbarashada in la wado waxaan qiimeyn ku samaynay ardada classka la yidhahdo form fourka oo qalin jabin lahaa baa noogu darnaa runtii ardadiisii guddiyada ahayd baan raadinay waa la xiriirnay waxaan qiimeynay ardadaasi waa arday waaweyn runtii dadkuna magaalada degmada gaalkacyo dagaalka wuu ka duwan yahay kii sanadkii hore ee laba kun lix iyo toban ee laba kun shan iyo toban yani magaalada gudaha kama dhacay dagaal dagaalku magaala gudaheeda kama dhacayo banaankeedu ka dhacaya saas daraaddeed dad badan baa magaalada ba- ku baaqday oo weli jooga ardadii haddaan qiimeynay oo isu dirnay guddiyadii runtii waxaan ogaanay arday badan inay guryihii joogaan oo looga tegay oo ay magaaladii joogaan waxaan bilownay markaas inaanu sabtidii hore ee ardada isu keenno Eh, ilaahay mahadii waxaan ku bilownay laba fasal oo arday fonfoorka ahaa maalinta ku xigtay waxay noqdeen afar fasal maalinta ku xigtay waxay noqdeen toban fasal ba hadda la maraya toban fasal bayna ahaayeen fasal walba arday baa ka maqan laakiin runtii arday fonfoorka ahayd boqolkiiba siddeetan dugsiga sare cumar samatar way kusoo noqdeen baa la oran karaa
waayahay maamulaha jaamacadda bariga africa faraceeda magaalada Gal- ee gaalkacyo
آه، وصار شكتي آه، دقالكي وحب سامي وحبر شدي أدام أنا أرضيدا وحنا اللي بتأين ددا وين waxaan ku warnayey ee, tacliintii marnaba aan joojin si dhammaystiran marba wixii socon kara ayaa socday dagaalka sidii aagii hore waa ka duwan yahay oo aqlabkiisu wuxuu ka dhacayaa magaalada banaankeeda ciidamada ay ku dagaalamayaan inkastoo magaalada marka ay cabadii du- ee, wiiftada ahayd iyo madaafiicda qaarkood ay soo gaarayaan marka xilligaas ardayda ay joogto oo wax baranaysa lamarkii wuu- toos ku imaan jiray marna ma imaanaya dad baa baxay waxbaa kale laakiin waan wadnay waxaan jecel lahaa insha allah usbuucan inay caado u socoto oo ardaydii ay soo xaadiraan qaybihii kala duwanaa ee jaamacaddan ay toos u socoto waa laga yaabaa adigu ardayda inta badan ay saamaysay inay yihiin ardayda gabdhaha ah maadaama qoysaskii markay baxaan hooyooyinkii iyo gabdhihiina ay raacayaan laakiin dhalinyarada iyo kuliyadahaas ay u kala badnaayeen ayay shaqada u socotay waan wadnay maadaama marka ay dagaalkiina uu yahay mid magaalada banaankeed ka dhacaya ee, duruufaha ay saamaxayaan in maarata waxbarashada ay sii socoto innaga waxaa maarata noo qorshaysan inaan si toosa u bilowno annagoo ku baaqayna dhinacyada ishaya inay ilaaliyaan nabadda iyo maaragtay ee, korso- dadka loo soo celiyo rajadii waxbarashadiina lasii wado ardaydana taasaan ku wargelinay annagoo dhiirgelinta ka faa'iidaysanay waxaan dadkii markay waalidkii nala soo xiran u sheegnaa waxbarashadii inay soconayso qof walbana goobta wax ku baran jiray inuu yimaado looga baahan yahay waayahay maxamed caamir een, iskuulka aad maamulaha iskuullada aad maamulaha ka tahay ee xaaji cali bixi meelo kala duwan buu ku yaalaa baa tiri طبعا galdago ku yaala koolaaqa ximbeela tayadoo nabad bay ku jirtay bal deegaanada kale iyo meelaha kale ee uu ku yaala ogaalka ardada xiriirka idiin dhexeeyay saad isaga rabtaan bal ka war بسم الله الرحمن الرحيم guud ahaan horta xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya maarata maal- ma- ma- maamulka iskoolka iyo waalidiinta ardayda iyo waalidkana si joogto ah baan taqriiban u xiriireynay intii dagaaladan ay socdeen markaa eegtid meelaha ku kala yaala dugsigu ee, gaxaafada garsoor qeybta dagaalku dagaalku u dhowaa oo galbeedka magaalada maadaama ka socday gebi ahaanba iyada shantii bishii hore ee, waxa weeye buusa bay xirantay ee, qeybaha dambe way sii shaqeynayeen ilaa tobankii bisha way soo gaareen xiriirada waalidka aan sameyneynay waxa ay ugu badnaayeen goobaha labada santar oo kale oo meesha dhinaca nabadda ah ku yaalla ama wiiftada isa soo gaareen in shaqadeeda ay waalidka ku dhiirigelinayaan in ay socoto runtii waxaan anaguna tixgelinaynay ardayga naftiisa la cararay ama deegaan kala tegay iyo midkan joogay hooyadu ay ka welwelsan tahay hadday dugsiga usoo dirto amay wax ku soo dhacaan ay maaragtay welwel ka qabto in xuquuq siman ay leeyihiin oo aan u dibdhigno bal inta xaaladda ay isku imanayaan waalidka marka waxaan ku qancinayna inta joogtana in ay maaragtay xaq iyo xuquuq badan ay nagu leeyihiin waalidka maqan iyo ilmaha kale waxbarashadana si siman insha allah loo bilaabi doono runtii abaabulka noocaas een, baan gaarsiinay Ee, si lamida sida ustaad saciid sheegayna ee, sabtidii lasoo dhaafay waxaan bilownay fasalada u sarreeya ee koonfoorka ilaa laba galaas baa kale u sarreeya dugsigan Een, taqriiban waxaan islenahay boqolkiiba siddeetan ardadii way soo xaroodeen waalidka marka guud ahaan si joogtaana way kusoo wacayaan har iyo habeen way kusoo wacayaan hagee wax marayaan xaaladda ka waran Ee, waxaa laga yaabaa xitaa xaaladda guud iyo saameynteeda iyo waxay marka qaarkood ay santar ka dhigtaan dugsigii haddii dugsiga waa la furay la yidhahda ama aad sheegtid in sabtida oo kale taqriiban uu furmayo nabadda taqriiban dadka way usoo maaragtay bidhaamaysaa rajagelaysa.
ha raja gelaysa marka aad xitaa waxay noqotay source ee maarata informationka kasoo doona insha allah waxaan rajaynaynaa in ay dhammaan ay waxbarasho qeyb qaadan doonaan imana doonaan inta aan fogaan hadduu alla idmo Ee, saameynta marka ay ku yeelatay ee, dugsiyadana runtii marka la eego sida aadam ka dhawaajiye ma aha keliya wax degmada keliya ku kooban iskuulaadka gobolada kale dhibaatay badan ayaa ka jira waalid waxaa laga yaabaa inuu toos maarata jaxaafad kale ama magaalo kale intuu ugu wareegay iskuulaadka waxbarashada socota ama buuxsamay oo kale marka qaarkood ay kaasoo wacayaan inkastoo anagu faracyo badan aan ku leenahay gobolada sidaasi la mid ah dugsiyada deegaanada ku xiran ku dhowdhow degmada gaalkacyana siduu ustaad aadam sheegay waxa weeye inay xirmaan ee, bay ku dhow yihiin maadaama ay dadkii si maaragtay ee, isku raran ahaane ay u degeen xarumihii suuqyadii isbitaaladii mchjyadii iyo dugsiyadii ka furna ay ku xirnaan marka meesha wax ku faa'iidaysan lahay ardaydii tagtay oo ay kusii aqoon koras kasii samayn lahay hadday xirantay waa garan kadhaa in si deg degay dadku ugu baahan yihiin gurigoodii iyo biyahoodii iyo waxbarashadoodii iyo magaaladoodii oo dib ugu iftiinta insha allah haddana kale rajada aad ba u fiican tahay sida aad ka warhaysida aad waa mahadsantahay waayahay een, maamulaha een, dugsiga een, hoose dhexe cilmi aadan idinku bal ka waran een, ardadii xiriir malaleediin oo ka wartaan meelaha ay joogaan iyo ilaa hadda cid wax gaareen wax dhibaato ah dagaalada kasoo gaareen
bismillaah runtii xiriir fiican baan leenahay annaga iyo waalidiintu aad baan isula soconnaa xaaladooda iyo maaragtay waalidiinta ilaa iyo hadda wax ilmaah oo ay wax ka soo gaareen maanan maqal hadday jiraan kole inaan maqal lahayn baan filaya laakiin waxaa ma jiraan insha allahu tacaala khayr baan ugu darjeynin ardayda iskoolkiina siday macalimiintii ugu horreeyey kaga dhawaajiyeen waanu bilownay waxaanuna bilownay maalintii talaadada markooda bisha ahayd wayna ardaydiina kole way imaanaysaa wayna soo socotaa qaarkoodna magaalada way joogaan laakiin ilaa sabtidii bay isku dhegayaan inay yimaadaan sidoo kale waxaan ku dari lahaa kolley waxyaalaha welwelka nagu keenay annaga waxaa kamid ah haddaan iskoolada nahay iskoolada fonfoorka fasalka fonfoorka iyo fasalka sideedaadka waxay la geliyaan arday tiro badan oo dhowr iyo toban kun ah ayay imtixaanaad la gelayaan la fadhiisanayaan welwel tiro badan ayaa ka jira yacni ardaydii aad wax aad la baranayseen ee aad imtixaanka la fadhiisan lahaydeenna waxbarashadii baa u socota idinkana waxbarasho idinma socoto sidaan arkaynayba maalmahan dhan kormeer ayay wadeen wasaaradda waxbarashadu ay gobolka bari ay ku samaynayaan runtii markaad aragtid de iskooladii kale ee maxay wax la baranayey oo kormeer badan lagu samaynayo iyo maxay ti muraaqabo badan lagu sameynayo annagiina gobolka mudugna ama gaalka cayana aan saa u kala qaxnay runtii wax badan oo maarata waxaad dareemaysaa yacni dhib ah baad dareemaysaa muddo hadeer bil ah ama laba bilood baa la dhihi karaaba bishaan dadkii intaas qaxay de kuma soo wada laaban karaan dad badan ayaa maarata waxa weye inta isoo maxay tababashaysanayaan intay soo noqonayaan ay muddo badan ku noqonaysaa laba bilood baa la dhihi karaaba maarata waxa weye kala yaac iyo kala carar yacni inay naga jarantay runtii arrintaasna maarata waxa weye waa arrin saameynteeda leh waxaan rajaynana insha allahu tacaala inaanu ka gaarsiino oo aanu xilligeedii yacni aanu waxbarashada aanu kusoo afjarno oo maarata waxa weeye aan jadolka siduu ahaa u soconno insha allahu tacaala waaya aad baa mahadsan tahay maamulaha dugsiga cumar samatar siciid maalmahan waxaad bilowdeen ololo ku saabsan dhinaca nabadda shalayta iskuulkaagan wuxuu martigeliyey shir ballaaran oo qeybaha waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare kuwa hoose dhexe iyo maamulka degmada iyo weliba saxaafadda oo aada isugu yeersan oo ay ka qayb galeen maxaa looga hadlayay kulankaas
runtii dee waxaanu isu aragnay dugsigu inuu qeyb ka yahay bulshada weliba uu aada usaa ugu saameyn badan yahay qeybaha bulshada oo dhan gaar ah guud ahaan waana garan karaa cumar samatar waxaa loogu magac daray halyey soomaaliyeed oo qarannimadii soomaaliya iyo halgankii nabadeynta iyo mataqaanaa xornimadii usoo dagaalamay marka annaga oo bahda waxbarashada guud ahaan ah jaamacado dugsiyo sare dugsiyo dhexe waxaanu ka shaqaynay runtii dhadhaqaaq inaanu sameyno waxaan la kulannay wasiirada puntland ee gobolka jooga waxaan la kulannay guddoomka guddoomiyaasha gobolka iyo degmada waxaan la kulannay qol waaxyaha waxbarashada ka shaqeeya annaga laftirkayga isla kulannay waxaan xiriir la sameynay waxbarashada galmudug ka jirta ugu dambeyn kulankii hadda aad shalay ka sheekeynaysay waxaan isugu yeernay qeybaha saxaafadda gobolka mudug gaar ahaan qeybta puntland annagoo runtii ka wada hadalnay sida ay saxaafaddu u dhaqmayso xiliyada dagaaladu jiraan iyo maxaa dowro ay saxaafaddu ka qayb qaadan kartaa nabadeynta gobolka iyo degmada marka halkaa waxaa kasoo baxday runtii guul inaan iskusoo fikir wada ka wada noqonay sidii bulshada rayidka ah ay uga qayb qaadan lahayd nabadeynta magaalada iyo dhaabada adag in ay nabadda magaalada loo yeelo runtii fikirkaas isla qaadanay halkaasna waxaa ka samaysnay oo laga soo jeediyey gole la isugu imaanayo mar walba insha allah oo wixii fikra lagu kala qaadanayo
waaya sheekh aadan kulanka shalayta aduna waa joogtay markaad fiirisay saxaafadii iyo waxbarashadii oo maanta nabadii ka wada shaqeynaysa oo leh aynu dhinaca u wada dhaqaaqno muxuu kulanka maxaa ku qiimayn lahaa waa kulan aada u qiimo badan bu ah xaqiiqatan labada qayboodba waa muhiim saxaafaddu waa xaruntii macluumaadka ay ka qaadanaysa bulshada wixii laga sheego waa ka duwan yahay wax meel kale laga sheego wixii saxaafaddu dadka maqlaan waxay u qaadanaya inuu yahay go-aan rasmi ah ama xog rasmi ah oo qof walba ay ku keenayso boqolkiiba sagaashan taqriiban inuu rumaysto waxa ay sheegayso sidoo kale darteedna waxaan saxaafadda aan kala hadlaynay in ay ku dadaalaan walaalaynta dadka iyo horumarintooda inay ka shaqeeyaan xogta ay gudbinayaan xog miisaaman oo xaaladda markaa jirta iyo ay ku qiimeynayaan sidoo kale bahda waxbarashadu waa bahdii ka shaqaynaysay sooyaalka ummadda waxay ahaan jirtay waxa ay hadda tahay in meesha u socoto ma aha galaas iyo macallin intii la gala in la iska tago oo hadhow saa ardayga iyo macallinkii ku kala tagaan bulshadana aysan saameynin waxbarashada iyo wax la dhigay waa in nolosha bini aadamka iyo nolosha dadka baranay ay saamaysaa idan markaa dhinac dadaalkan wuxuu ahaa inay waxbarashada gobolka ay noqoto mid keenta horumarinta magaalada mid keenta dhisidda wacyiga qofka uu ku sugan yahay mid keenta qofka muwaadinka inuu garto xuquuqda uu leeyahay iyo waajibka saaran inaysan noqon waxbarasho oo ku kooban galaas iyo macallin iyo fi yaroo arday laga qaado keliya marka in labada qaybood markay isku xirmaan oo maamulkiina wanaagga ay tusaan waxaan filayaa bulshada inay heli doonto caafimaad ay kaga baxdo dhaqanka xun ee gaalkacyo ka dhaqdo dhaqanka ee ah sanad walba inay mar dagaalanto magaalada ay kala yaacdo oo bulshada la qaxiyo oo baaba yacni dadku waxaa laga yaabaa qof walba hantida uu khaaska u leh inuu ilaashado magaaladan gobolka mudug khaas ahaan magaalada gaalkacyo oo caasimada u ah oo soomaali weyn oo dhan ay kala degan tahay qaybaheeda kala duwanaa waxay xaq iyo mudnaan u leedahay maamuus in la sharfo sumcadday magaaladu leedahay maaha in lagu ciyaaro oo koox intay wax iska maadabacdo inay laa dadka ka bashaan masaalixda ummadda meesha ka saaraan qof walba maslaxadda magaaladatan ka saaran waxa weeye in wax kastoo wanaagsan ummadda leedahay loo badbaadsho wixii xumaan ku ah la- laga saara meesha xasaasiyaadka iyo iyo iyo nacaybka bulshada dhex yeelana isjacayl iyo walaaltinimo in lagu bedelo waa dad isku wada midab ah isku luuqada isku diin ah isku fahama qaraabo isu ahoo maaragtay ay ka dhexayso wax badan oo walaaltinimo xuquuq badan diinta ay saartayna ay ka dhexayso qof walba maaragtay gaalkacyo qof kale saddex xaq buu ku leeyahay xaqii islaamnimada midii maaragtay darisnimada midii qaraabanimada xuquuqdaasoo dhan oo la dayacay iyo sumcaddii magaalada oo maarata lagu ciyaaray oo meeshaan waa meel lagu yaqaanay markay dadka reer mudug faanahayaan waxay dhahaa anagu waxaan soo saarnaa dadka waxaan soo saarnaa taariikhda soomaaliya halgamiyaashu waa annaga meeshii ay ku noolayeen meeshii ay ku noolaayeen waxay noqotay meel tobankii bilood lagu dagaalamayo marka arrimahaas arrimaha isqaadan karin weyn waxaan filaya shirkaas saameyntiisa qaybaha gaalkacyo dhanna inuu gaaro insha allahu tacaala hadday ahaan lahayd dhinaca kale ee walaalaha galmudug waxbarashadooda iyo warbaahintoodaba in ayagana kulamada yeelano halkaana aan kulala yeelano maamulka iyo waxbarashada iyo laisu keeno waxaan halkan ka ammaanahayaa oon leeyahay gaalkacyo maanta en, eh, isku joogitaanka la joogo is-ixtiraamka guud eh, waxyaalaha khaaska oo hadda tirar ku noqdo waxaa ka mid ah ganacsatada gaalkacyo labada dhinaca ganacsato weeye suuqii waxay ka shaqeeyeen inuu noqdo meel nabad ah oo dadku qof kasta xorriyad ooga ganacsado xorriyadna uu ku noqdo aan loo fiirin heybta ka soo jeedo marka hore heeb qabiil buu dadku laa lakin hadda maamulku oo iska heeb qabiila ayaa isna jira marka waxaan leeyahay waxba- waa lagu ammaanaya dadaalkooda ha sii wadaan qaybta ganacsada gaalkacyo labada dhinac waxbarashada warbaahinta maamulka waxaan leeyahay ha lagu daydo nimankaas guusha keenay magaaladana ha loo sameeyo wax adag yani san walba ma awoodi kareen gaalkacyo dadkeedu wuu kala qaxay waxbarashadii baa istaagtay noloshii baa adkaatay maanta nin baa hay-adaha la shaqeeya waxa uu dadka gaalkacyo waa qaxay labada dhinac banaanku dhooban yahay waxay u baahan yihiin gurmad ninka waa ila yahay wuxuu yidhi war dadku colku kale ku yimid oo ay ka carareen waan gartay laakiin dadka deganaa waa isdilay oo kala cararay oonu dhimanaya hadda waxaan fahmi kara maaha horni wax kale ishe marka waa wax dadka xataa ay kula yaabayaan waa wax markii warbaahinta magaalada waa magaalo saameyn badan leh soomaaliya waxay kaga taallaa qalbigeeda ama wadnihii soomaaliya ku taallaa wax kastoo ka dhaco waa la sheegaya mid ammaanay mid caayaba marka waa inay meesha tan mar dhegteedu dhagaha dadka ay maqashiiso wax horumar oo fiican oo ummadda u dana yaan la maqli mar dambe waxaa naga istaagay dad xa- noloshaydii baa istaagtay annagoo isdilayna waxaan isku dilayna wax hadal ku dhammaan karan yani waxa weeye arrimaha dagaalka ahliga laga dhaxlo waxa weeye laa haaliba walaa maqluub qof adkaanayo mid laga adkaanayo ma jiro waa un xariijiid marba meeshaada taaganta saa darteed ay taasi tahay dadku bunt- buntiq iyo madfac laisku ridi laiskuma fahmeen wada hadal iyo isqancin iyo qof walba xuquuqdu leh inuu garto kan kalena uu ku ixtiraamo wuxuu lahayna kan kale uu daayo wuxuu leeyahayna uu daansado iyo walaaltinimo ay wax ku noqonaya waxaan markale dhihi lahaa ee, shirarkaas ee, horumarinta ka hadlaya oo saxaafadda yaa waan dareemayna saxaafadda inay in badan ka hadasho ee, xaqiiqo aan jirin oo kicinaysa dadka ama inay ee, gudbiyahan warar isku dir keenaya ama keenaya qof markaa deganaa inuu kalsoon daro ku abuuranto arrintaas marka mas-uuliyad qofkii abuurayna la weydiin doono dadkana weydiin doono ilahina weydiin doono qiyaamaha yani waxyaalaha naadka lagu galo waxaa ka mid a wax carabka lagu kasbado carabku waa waa aad buu u dhib badan yahay dhinaca khayrkana waa ka shaqeeyaa isagaa lagu hadlaa dhinaca shartana waa u xiiraa marka waa midi laba af leh warbaahinta marka afka wanaagsan ee dadka horumarina inay keento waxbarashaduna waa inay ka baxdaa deegaanka kooban iyo wax yar waxbarashadu waa inay noqoto mid soo saaraysa muwaadinkii iyo qofkii loo baahnaa qofki wanaagsanaa ee waxbar- wuxuu barto waa inay qofka dhaqan geliya laakiin ma aha waxaan macluumaad taariikh intii la iska arko hadhow la iska tuurayo wax kastoo wanaagsan ad barto waa inaad noloshaada ku dabaqdaa marka waxbarashada waxaan ugu yeerlaha inay midowdo warbaahinta inay midoobaan maamuladana inay u midoobaan horumarinta gaalkacay
aad baa umahadsanta faahfaahin fiican baa bixisay maxamed cilmi n gaalkacyo oo ah magaala madaxda gobolka mudug oo ah magaalada sidaa u ballaaran arday aad u tiro badan ay wax ka barato in sanadkii kastaba n colaadi ka dhacdo ama maxaan ku rahdaa niyadda qof walba gaalkacyo joogo isagahay mar walba oo ku seexdo kusoo toosto talo gormaa xabadi bilaaban doonta xataa maantadan aynu joogno xataa dadku ay saas kale u fakerayaan maxaa lagu qiimeyn karayaa sawir noocee laga dhehan karayaa
bismillahi raxmaani raxiim guud ahaan horta waxaa hadda aan dhex dabaalanayno oo maarata mashaqo ah oo dagaalo iyo cabsida iyo waxyaabaha maarata ka jira ee gobolkan mudug waxay ila tahay in ay soomaalida xasuusinayaan me meel ay soo mareen waayadan dambe wadanka guud ahaan wuu soo kabanayay howlo badan iyo dhibaatooyinka badan oo kale ha ka jiraan marka gobolka mudug soomaalida wuxuu dib u dareensiinayaa weli in ay joogaan meel mar hore ay soo mareen oo la rabay in ay maarata caqli iyo cashar ay u noqoto noloshooda dambe ay ku dabaqaan marka dadka mudug ama gobolada dhexeba guud ahaan waxaa lagu ammaani jiray waxay ahayd gobolla somalia marka la joogo taariikh ahaan inay taariikh ku lahaayeen oo hal abuur lahaayeen laakiin waxaad moodaa markii ukumahooda iyo xaasaskii iyo xaafadihii muddo labadii toban bilood markay joogaanba ay dhibaato yaroo la maarayn karo ay maaragtay ay ku habsanayso in caqligaas maaragtay xoogaa uu yaro durka welina waxaan qabnaa insha allah kalsooni ah gobolka mudug inuu dowrkiisi qaato sida hadeerba bilaabatay dhadhaqaaqan nabadda iyo wacyigelinta bahda waxbarashada weliba dowrka hadeer shirarka awoodna in dhaweyd la rabayna inay hore usoo bilaabato waxaan rajaynaynaa insha alla inay miro dhalaan sida saxaafadda iyo waxbarashada hadda ay u wada shaqaynayaan weliba dhinaca nabadda in looga shaqeeyo dadka aragtida saxdaa loo sheego ee lagu hagtana waxaan rajaynaynaa gobolka inay wax badan ka bedeli doonto in qofku uu maaragtay kufo oo ma uu turunturoodo ceeb maaha laakiin waxaa ceeb aynu kasoo laaban waayo oo uu horey u socon waayo marka waxaan is leeyahay casharo badan inay reer mudug kasii baran doonaan horumarna insha allah ay gaari doonaan waxaana aada uga xumahay nasiib darro ah in sanadka labadii sacaaradba ay waxa weye qaxu ka dhaco waxaan anagoo macalimiina ku kaftanay marka horna qiimeen reegaal kacayo sanadka labadiisa darafba waxay bixiyaan oo transportation ama qax keliya ku bixiyaan baan nidhi koob iyo toban milyan oo dollar tusaale ahaan konton kun oo qoys baa qaxay bay hay-adaha dalka dhex shaqeeya ay dhahaan annaga waxaan nidhi soddon iyo toddoba kun iyo shan boqol oo qoys baan kusoo koobnay markaas boqol iyo konton dollar haddii lagu dhufto waa shan milyan iyo afar boqol oo kun waa halkii mar oo la yaaco qoysaska qaxayna waxaan kusoo koobnay soddon iyo toddoba kun oo qoys marka soddon iyo toddoba kun shan boqol oo qoys hadday hal shan milyan iyo intaa ku baxday soo laabadkooda meeqaa ku bixi kadha waa intii oo kale marka koob iyo toban milyan oo ay ku bixiyeen kala carab iyo dhibaato ay ku bixiyeen haddii lagu bixin lahaa wadooyin iyo isbitaallo iyo waxbarasho soomaaliya oo dhan geeska africa oo dhan bay bedeli lahayn waxaan intaa kusii jirin weliba o aan ka tagnay khasaaraha ka imanaya dagaalka dhaawaca iyo burburka iyo sumcadda gobolka oo laftirkeeda hoos u dhacaysa magaalo la maalgashanaya magaalo fidaysa magaalo waxa weeye dadku aysan kala lahayn magaalo waxay ahayd maaragtay mustaqbal fiican soomaaliya u bilaaminaysa runtii markaan qiimayna waxaan dhahnaa caasimada soomaaliya waa xagga ama rasmi noqon kardha marka qaarkood marka la yidhaahdo waxaan dhahnaa magaalooyinka santarka ah xeebaha ka fog dowladaha horumar ka dhigaan xuduudaha ka fog marka meelahaan soo qaadi jirnay marka wax la falanqaynayo ayay ka mid ahayd marka reegaalkacyo in ay meel iyay iscunaysa oo weliba laba iyo labaatan milyan oo dollar gaalkacyo ka baxay taqriiban sanadkii labadii sacaarad qiyaasi inta aan qiyaasna ka baxayso waa dhibaatadeeda laakiin alle naxariistiisa ka quusan mayno sida dadaalada hadda socda ay bahda waxbarashadu bilowday oo weliba rayna hore usoo bilowda awal waxaan quudin jirnay quluubta ardayda waxaan quudin jirnay wacyigelin jirnay dadka waxaan rabnay iyada inaan u bedelno waxa weye ficil shaqaynaya oo aan qolo walba dareensiino majaalka ay leedahay bahda waxa weye ugu galaankalka badana dadku ay ilaha ay ka qaataan xogaha oo maaragtay saxaafadana kolle dadaalo badan bay bilaabeen sida shalay meesha lagu soo bandhigay meeshana looga markhaati kacay oo in badan inay maaragtay arrinta gaalkacyo inay maaragtay dhinaca wanaagga ay ka eegaan xoogaga khdaada iyo turunturaadka dhacayna waxaan ka soo qaadana insha allah in arrintaas ay noqoto arrin laga gudbo guud ahaan marka waxaan leeyahay waxaan way dhaceen sanad ama laba sano way socdeen waxaan rajaynaya laakiin inaysan dib dambe usoo laaban hadduu allaydno waaya aada baa mahadsan tahay aadan cismaan jaamac isla su-aashaas aan weydiiyey maxaan ku rahdaa maamulaha ayaan adina ku weydiiyey
aad baad mahadsantihiin radio daljir waan idin ka mahad celinaynaa walaalle horta kolley waa arrin dhibteeda leh saameynta ay ku yeelan karto dadkan bulshada ay ku yeelan karto reer galkaxeed ay ku yeelan karto runtii waxaad moodaa dadka qaybna inay hurinayso qaybtii rabtay inay maaragtay dadka ay dejisana lanna waxaan nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar haddaan sidaa bedelkeeda aan isticmaalno oo aan idhaahno aanu sharka keliya is-amarno xumaantana maaragtay waxa weye aan iskaga digin oo aanu sharka is-amarno runtii waxaan noqonaynaa maarata ummad halaagsantay ayaan noqonaynaa waa wixii ummadii hore ay ku halaagsan jireen haddeer haddaas tiraahdid ka hadal meel biibita ah aad kaga hadashid maarata waxa weye dadkii oo maarata ka hadlaya barnaamijkaas dagaalka iyo xumaantiisa ka hadlaya oo maarata waxa weye isku boorinaya haddaad damcad inaad tirahdo waxaas inama qabato dad muslimiin aynu nahay wax isdagaalaya waa dad muslimiina waa dad mu'miniina aad damacdiina tiraahdo yani waxaa laga yaabaa dadkaas inay kula wada dagaalamaan haddaysan gacan ku gaarsiin maarata waxa weye afliyaado iyo maarata in lagu gaarsiya laga yaabaa yani dadkii waxay een, yani ku dhiiranayaan mar walba dagaal iyo xumaan ayay ku dhiiranayaan dagaalna wiil wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashaa la yidhi Een, waxa weeye waxaa ka dhacaya markii dagaal u dhaco ninkii ku dhintaa ee, gabar baa garooboobeysa een, hooyaa gablameysa ee, waxa weeye maaragtay waxa weeye waxa dhacaya ilmaha agoon noqonaya waxaa dhacaya dadkiibaa bulshadii ay yaraanaysa yacni arrimo badan oo maaragtay dhiba ayaa dhacaya waxaan waayaynaa dad badan oo qaali ah oo qiimo leh oo dalka qiimo ku leh oo maxay tihi wax bulshada waxtar u ah baynu waayaynaa marka inaynan maaragtay waxa weye ayna noqon ummad halaagsantay oo maaragtay waxa weye xagga sharka uun maaragtay waxa weeye ashidaa cala alkufaar baa hayda aan noqono ashidaa cala almu'miniin aan haddaan noqono waa mushkilo weyn yacni dadkii muslimiinta ahaa inay maaragtay waxa weye ay ku dhiiradaan keli ah inay isdagaalaan inay maaragtay waxa weye ayaga ay cadow isu arkaan Een, ma dhihi kartid qof maaragtay reer gaalkacyada kuma dhihi kartid intada badan een, war dadkan waa dad walaalaheena qoladan iyo qoladanba ka hadlaya ma aha hal qolo keliya kama hadlayo yani qolo walba qolada kale waxay u aragtaa dad cadowgooda xum baalkeena dhib iyo miisi baalka kula nool ayay u arkaan yani y- waxna tari mayso oo magaalada usoo kordhin mayso wax horumar usoo kordhin mayso in qolo la ceyrsado ama qolo- qolo qolo ay ceyrsato mana la iska saari karo magaalada Een, bil dhan buu hadda dagaal ku socday haddana maaragtay waxa weye meeshii la taagna waa la taaganya yani inay wax naga xumaadaan mooyaane waxba nagu hagaagi maayaan marka anigu kolley waxaan tar ahaan annagu waxaan soo jeedin lahayn bada waxbarashada maadaama aan nahay yani waxaan dhihi lahayn een, dagaalkan dhib mooyaane wanaag inooma kordhinayo reer gaalkacyood weligood way dagaalami jireen oo dagaal wuu dhici jiray arrintan oo kale way dhici jirtay laakiin muddo yar buu ku dhammaan jiray laba maalmood iyo saddex maalmood buu ku dhammaan jiray laakiin waxaad moodaa arrinta inay siyaasadaysan tahay oo yacni aysan dadkiiba haddii maal- maalmihii ugu horreeyey bay kaceen culimmadu ay kaceen oo ay dhimcayna arrimaha ka hadlaan way usoo tegi wayey inay ka hadlaan Een, sababo badan baa jira dabcan waxaa moodaa marka inay arrintu ay siyaasadaysan tahay Een, sidoo kale waxaan boorin lahaa een, waseegyada iyo idaacadaha iyo maaragtay waxa weeye facebooka iyo waxyaalaha lasoo dhigay ee ah maaragtay waxa weeye xumaanta iyo dadka in maaragtay yani yani xumaan loo kala gudbiyo allah subxana wa tacaala dadka wuu u jeedaa wuuna daawanaya yani yaclamu khaa'inat alacyun wamaa tukfi suduur allah subxana wa tacaala wax aad niyadda aad ku haysid iyo xumaanta aad ku haysid wuu ogyahay dadka xumaanta haddii aad tirahdid qof baa maaragtay wuxuu soo bandhigayaa yani xumaan buu soo bandhigayaa keliya magaciisii buu kusoo qoraya meesha een, sawirkiisa uu ka qaadaya wuxuu isleeyahay cidi kuma jeedo laakiin allah subxana wa tacaala wuu ujeedaa yacni xumaanta uu dadka u kala gudbinayo sharka iyo xumaanta iyo maaragtay in la faafiyaana waa arrimo xunxun weeye yani waxaan maaragtay waxa weeye aan leenahay marka dadku inay xagga khayrka mar walba ay maleeyaan xagga khayrkana maaragtay waxa weeye ay ay ay ay dadka ay amraan insha allah tacaala ayaan u sheegaynaa aad baa madsanta su-aasha aan rabo hadda inaan dhex dhigo waxa weeye ardaydiini maadaama ay kala qaxday oo magaalooyin kala aadan imika inkastoo aad rajo muujinaysaan len ardadii waa soo noqotay in badanoo kamid iskuullada waan bilowna bal ka warraba ardayda waxay qeyb ka ahaayeen arday tiro badan oo dugsiyada puntland oo dhan wax ka dhigata oo isku manhaj ahaayeen isku waqti maaragtay waxbarasho ay ahaayeen imtixaankuna xilli uu u wada bilaaban lahaa waxaad moodaa marka in dib dhac uu soo gelaya ardayda iskuuladan wax ka barta ama jaamacada jaa- gobolka mudug xagga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare bal ka warrama iyaga arrimahan ka wada hesheen oo xiriir nooceed ka yeelateen
Een, jamaal waa mahadsan tahay Een, runtii wasaaradda waxbarashada waan la xiriirnay wasiirkaan la xiriirnay agaasimahaan la xiriirnay xaaladana way la socdaan sanadka horena kormeer iyo talooyinba way ka geysteen Een, haddii dhibku dee intan ku ekaado waa wax laga soo kaban karo khibrad waxaan u leenahay sanadka hore aan usoo joognayo sidan oo kale marka performancegana aan sanadka hore soo hoynayna dee dadka o dhan way ka warqabaano gobolka mudug wuxuu ka mid ahaa meelihii ardadu ay ugu sarreeyeen imtixaanada eidka iyo foorka labadaba Een, shida waxay ka taagan tahay hadduu barnaamijku kasii socdo oo habqanku sii socdo taasaa shida ka taagan tahay taas taasaan ka leeyahay tan saaxiibaday ka hadleen oo nabadgelyada magaalada iyo ahmiyaddeeda baan rabaa inaas ayadana cod ku darsado Een, runtii gaalkacyo waa magaalo muhiim ah waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo bartamaha soomaaliya ku taalo oo afarta jiho ee dhulkii soomaaliya la oran jiray isku xirta Ee, kama sheekeynan istaraatiijiyadeeda muhiimadeeda waa magaalo dadkeedu ay dad aada u firfircoon oo soomaalida dadkii yani laga tilmaami jiray uu yahay dagaalkii sokeeye hadduu dhacay waa magaalo kamid a magaaladii koowaad ee soomaali wada degan tahay garwaaqsadeen inay nabad wada qaataan oo waad garanaysaa sagaashan saddexdii mar labaad lasoo wada degay dagaalo ba-an kadib Een, reer mudug ma caqli xuma laakiin waxaa moodaa farsamaan jirin meeshaan dagaalkan wuxuu usoo noqnoqonahay waxa weeye soomaalida waxay tirahdaan nin farsamo xun faraskiisu eedeeya waxba yaan siyaasad iyo waxba la dhihin dadka gaalka reer gaalkacyood tan iyo intii lasoo wada degay xiriirka bulshadu ma wanaagsana waxaad ka garan kartaa marku dagaalku dhaco nolosha oo dhan waxay saaran tahay sidii hadda shaqaagan lahaa ganacsatada oo isku xiraysa waxaa go-aya xiriirka udhexeeyey nabadoonada ama dhaqanka siyaasiyiinta dhakhaatiirta bahda waxbarashada iyo aqoon-yahanka hooyooyinka ururada bulshada dhalinyarada iyo laha haweenka dhammaan waxaa moodaa xiradaas inay go-ayaan waxaad moodaa haddaad fiirisid inaa xataa hadda guurka labada dhinac uu yaraanayo oo dadkii laysu bahalageliyey oo aan laysu gudbaynin anugu waxaan dhihi lahaa marka reer kalkacyoodku inay arrintaa ka gudbaan oo hadda xilliga dagaalku socdo waxaa laga yaabaa dadka samadoonka ah codkooda inuu socon waayo laakiin dagaalku waa dhammaan doonaa satadacu lxarba awsaaraha markuu dagaalku dhammaado waxaa laga rabaa qeybaha bulshada dhammaan in la kiciyo iyadoo maamuladu jirin bay gaalkacyo jirto dowladda soomaaliya jirin baa gaalkacyo loo wada deganaa oo yani xornimadii ka hor in sidii loogu wada noolaan lahaa qeybaha bulshadu dhammaan ka wada shaqeeyaan oo iskaashi muujiyaan si haddii colaadi u timaado qeybahaas aysan u kala go-inin wayna ku mahadsan yihin hadeer in magaalada dhexdeeda aan dagaal ka jirin oo qolo walba ay u noqoto yani khad cagaaran oo aan la taaban karin soomaaliduna waxa waad garan kartaa oo dee dadku hadday isqabtaan nolosha in la fikir kala duwanaado oo la kala aragti duwanaado waa wax dabiici ah oo bini aadamku inuu isku wada fikir noqdo macquul ma aha haddii la kala fikir duwanaado farsama imaanaysa in la wada hadlo in laysu tanaasulo in lageedka la tago nin soomaaliyeed baa wuxuu yidhi weligii laygama gerhelino geedka markaan tago anaa soo garrami jir intaanan tegin ma dhici karto laba qof oo arrin isku haya labaduba inay xaq ku taagan yihiin oo waxaan dhici karin labada qof qof baa gardaran qofka waxaa laga rabaa inuu soo garqaato ogolaado inuu hadduu gardaran yahay gardaradiisa inuu qaato oo la noqdo waxaa la dhahay adoo gurigaaga dulmi yaal dudada sama lagama doono haddii adigii oo daalen ah oo wax kaa khaldan yihiin oo soo weerar tegaya maalmal baa leedahay nabadii baan u fadhiya hadda waxaan xal lagu gaari karin way marka dhinac walba ay ahaataba anu waxaan dhihi lahaa miiska wada hadalka yani hala aqbalo gaalkacyana waxay u baahan tahay xal rasmi ah bay runtii u baahan tahay oo ka qoto dheer xalka hadda meel in la isku qabto iyo dhisme iyo maxjar iyo waxay u baahan tahay sidii loogu wada noolaan lahaa waxay u baahan tahay kontonka sanoo soo socoto gaalkacay sawirka ay yeelan lahayd inay gaalkacya u tartamto caasimada soomaaliya oo magaalo lagu wada nool yahay oo istraatiiji ah oo ka muhiimsan magaalooyin badan oo hadeer yani laga horumarinayo inay ree gaalkacyoodku si mugle ufakaraan dadka waxaa laga yaabaa berigi hore waxay isku dagaali jireen ceelka iyo xoogaas dhadhamo yaroo biyo iyo baad ah dadka nabaddaa deeqda waxa ay raadinayaan oo dhan waxay ka helayaan nabadda hormuudnimada reer budugu iyo soomaalida o dhan guud ahaan waxay ka helaysaa nabadda nabaddu waa waa u nasteexbale gaal iyo islaam nabaddu wau gogol nasteexaad haddii dadku ay nabadda qaadan waayaan runtii waxaa imaanaysa wixii ay gacmahooda ku dhiseen oo wanaag ahaa magaalada waa lasoo kacshay dhismayaasha horumarka sharikadaha ganacsiga waxbarashada waxay ka taagan tahay soomaaliya hormuud lagu daydo soomaaliya dowladdan federaalka hadda lagu faanaya gaalkacyaa laga kacshay oo inta laga aaday laga doonay waa garan kartaa in gaalkacyo maanta ay baydhabo iyo kismaayo usoo gudmoodaan ama ay say gaalkacyood ku hanqal taagayaan in kismaayo iyo baydhabo looga soo gudmoodo runtii waa ayaam daro waxaan dhihi lahaa dadka hurdada ha ka kacaan nin soomaaliyeed baa wuxuu sheegayay xilligii soomalidu jaahiliga isku dagaali jirtay buu magaalo shidmayd oo ceel ahayd oo loo soo biyo tegi jiray oo dadkao dhan isugu iman jiray buu wuxuu ka sheekeeyey colaadu siday u gashay marka wuxuu yidhi gamaankii badnaa ugama fulo labada geesood markaasuu wuxuu kasoo sheekeynaya dadkii iyo garabyawooyntii iyo wixii isugu imaan jirtay meeshii inaysan joogin oo geedaha u dhow aan la cunin oo marka wuxuu leeyahay waxaasoo dhan waxaa ugu wacan gini colaadeed yani guuldaradaas iyo inuu guri madoobaad ka noqoto waxaa ugu wacan gini colaadee magaalada colaadaha laga saaro dadka aqoon-yahankaa iyo dadka isgadaal isu dhigahaya oo sagaal inteeda waa kudu qof walba waa yeelku anagu aan iseed yeelayn haddaynu dhammaanteen warbaahin bulsho dhalinyaro hooyooyin u kacno inaynu taageerno oo dhidiba'da ku taagno nabadda runtii waynu ku taagaynaa waxaa kaloo yaab le haddaynu ku faraxsannahay maanta magaalada gudaheeda dagaal ka socon magaalada duleedkeeda in dagaal ka socdana daw ma ah waa in wiilasha soomaaliyeed oo dhimanaya qofku noloshu ku wanaagsan yahay in la badbaadiyo oo la kala dhex galo oo arrinta yani kolleyba waa la wada hadli doonaa marka dad badan dhintaan in la wada hadlo waxaa ka wanaagsan in hadda la wada hadlo hubka laysu adeegsanayo anigu qof soomaaliya aan ahay runtii waxaan jeclaan lahaa hubka soomaaliyeed inaan qof soomaaliya aan lagu dhibaataynin ama uusan ku qixinin ama aan lagu dilinin adduunku maanta waa ogtihiin oo waxa ubaa xuduudeennii baa loo wada dardaar warinaya dhulkii bad iyo berriba waa laynagu haystaa inaan hubkeenna ugu adag annaga isu adeegsano oo mahal magaalo xuduud ka kala dhigano arrintaas runtii waa ceeb waxaa laiga sheekeeyey berigii soomaaliya ay jirtay oo soomaalidu ay seven seven dagaalkii ethoobiya kula jirtay waxaa la yidhi dadkii soomaaliyeed oo muqdisho deganaa waxay eed usoo jeediyeen ciidamadii cirka soomaaliya bay waxay dhaliileen siday uga qeyb qaataan dagaalka marka diyaaradihii soomaaliya iyagoo dhaliilaya waxay yidhaahdeen diyaaradayada daryaanbadaney diyaaradayada maduulduushoy hadday duushana afgooya dagaay afgooya ku eedayn inay kasoo no- dadka markii dagaal dhacaba intay xawaarayso muqdisho dusheeda ku xawaarayso inay afgooya degto hadday duushana afgooya dagaay dagaalka wajaale soomadayaay digaag iyo ubadka xamar didiyaay marka hub- hubkii soomaaliyeed iyo gaashaanlayaashii soomaaliyeed iyo saraakiishii soomaaliyeed inay ardada iyo haweenkay didiyaan runtii nama qabataan leeyahay aad waryahay Een, sheekh aadan een, maamulaha dugsiga sare cumar samatar een, runtii kelmo fiican buu ku hadlay Een, inagu mar dhow een, u gudbi doona taladii aad soo jeedin lahaydeen maadaama idinku qeybaha bulshada aan hubaysnayn aad ka mid tihiin bahdii waxbarashada qalin iyo buugga aad ku dagaalantaana Een, magaaladana maalin walba dagaalo kusoo noqonayaano dadkiiba warwar iyo kalsooni darro ay haysato een, kaalin intee leeg baad qaybihiinaan bulshadu ka qaadan karaysaan hadday tahay dhinaca puntland hadday tahay dhinaca galmudug rag iyo dumar ha kala reebin intii aan qoray wadan oo dhan oo bulshada reerka laisku yidhaahdo nabadda gaalkaaye kaalin intee leeg baad ka qaadan kartaan ها جزاك الله خيرا waxay ka qaadan karaan kaalin weyn dawladdu waa dadka sideedaba nimanka dagaalamahaya iyo nimanka siyaasadda ku jira iyo waxa saldhiga u ah waa bulshada ay masalayaan waa wiilka yar gabadha yar hooyada aabaha ganacsadaha macalinka ayaga ayaa waxay yihiin dawladdii dadkan waa awooddii ilaalinaysay oo hagaysa way dadkan qof walba oo gaalkacyo ku nool rag iyo dumar wuxuu yahayba door weyn ayuu ka qaadan karaa nabadda oo dadku markay wax dhacaan keliya in la qayliya ma ahe ka hor baa lasii diyaariyaa wax walba markay ay kugu imaadaan falgalka ama jawaab celintu qofka uu samaynayo waa ku talagalkiisii hore yacni markii ay gaalkaay xabada ka dhacaan dadki inay kala cararaan waxa sahlaya xabadda dhacday maaha waxa sahlaya waa caqliyadda iyo fikirka dadka ay qabaan oo qof walba uu leeyahay xabadda tan xagga ka imaanayso adigu way ku dilaysaa waa ku baabi'inaysaa ee ka carar Maxaa- maadaama nin reeber uu soo tuurayo haddayse jiri lahayd caqliyad ka duwan oo miduu maarata ustaas siciid hadda sheegay oo dadku inay isku xirnaadaan bulsho hal magaalo wada nool yacni waxaan dhahaa adinkan gaalkacyaan la yaabaan dhaha salaadaha gaalkacay laga tukado ilahay salaad markuu qur-aanka hadlay wuxuu yihi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar qofka salaadda uu tukanayo inuu istaago oo rukuuco oo sujuudo salaadday ka mid tahay sidaa u rukuuc u sujuudaysa waxaa rabaa xumaantan inay kaa celiso wanaaggan ay ku farto gaalkacyi oo dagaal ahli ka socdo dad isdilahayaa waxaa la gaarahayaa xilliga duurka adinkaa lagu dhufanaya waa iska soconaysa iyada shaqo kuma laha casarkii waa la gaarahaya waa la adimahaya war masjidkan laga adimahayo labada dhinacood dagaalamaya ay adimahayaan salaadood waa in wax ka bedeshaa ficilkay ku nool yihiin marka dadka bulshadu waa in horta walaalnimo ka dhexayso islaamnimo la isku daayo oo qof walba oo muslim oo maarata xadiidka nebi sala lla slam uu qaato qo- kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirdu qof walba oo muslim qof kaloo muslimka waxaa ka xaaraama dhiiggiisa maalkiisa iyo sharafkiisa inaad ku xadgudubto dumarku dumar ku xirnaado odayaashu odayaashay ku xirnaadaan dhalinyarada dhalinyarada ku xirnaato dad isku dan ah oo hal magaalo oo guryaheedu isu muuqdaan oo isku dhex jira dad ku degan walaala inay dadka noqdaan taa waxay la tahay qof walba u istaagi kara darsanada lasoo nooleeyo Ee, arrimaha uu ka hadlayo arrimaha bulshada dad badan baa markay fiiriyeen xaalada gaalka waxay dadkan waa kala tageen abtigii adeerkii la sheegay hadda wa- cili- qilqiil kusii jiraayo ninka abti loo yahay waa un konton jir iyo lixdan jir weeye hadda waa raggii labaatan jirka iyo wixii kasii yar wax abti loo yahay male qol walba nin walba wuxuu guursadaa in adeertiis buu guursadaa iyo in abtigiisa oo qoyska buu kusoo aruuro cidda qaraabo ba- badanba ma u laha marka waa in laga celiyo macnaha guurka isguursanaya waxay keenaysaa hadda ninka halkaas seedi iyo sodog iyo wuxuu ku leeyahay iyo nin garab taagan isagoo reerka kale ah kanna sidoo kale isdhexgalka bulshada ina soo celiyo kalsoonida bulshada inay imaato oo gaalkacyo inay wada leeyihiin ay rumaysnaan nacam duruuftan hadda lagu jiro maamulo ku meel gaar oo qolo walba dhinac iska soo xadhiso waa ila muuqataa si loo xasaasiyaadka jira u yaraado laakiin mustaqbalka waa inaan ku fikirno gaalka hal maamul inay yeelanayso hal maamul oo qolo xoog ku wadata ma aha hal maamul oo lagu wada- qor haya sookila eeday ma ah kaa waa kan burburka keenay hal maamuloo isku talo ku yimi oo dad dad wadafiyo walaalo ah wax wasabaysta ay noqdaan intay ka gaarayaan in dad isku xiran oo amniga gaalkacyo horumarka gaalkacyo sumcadda gaalkacyo jiritaanka gaalkacyo dad danaynaya bulshadu way ka soo dhex bixi kartaa waa mas-uuliyadna wada saaran qof walba waa mas-uuliyad saaran meesha uu ku nool yahay dadka muslimiinta ah ee ku nool walaalayntooda ee walaalaynta diinta waxay ka tahay meel weyn nabi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh markuu hijrooday oo maka ka tegay oo isagoo muhaajiriinta la socday oo madiino tegey masjidkii saa ugu horreeyey wuxuu qabta muslimiinta ka dhexeeya camalka labaad u qabta wuxuu inuu walaaleeyo bulsho aan walaalo ahayn isna cib waxay keenaysa bulsho burburtay noqonaysa walaaltinimada islaamka oo ilaahina uu yidhi inama almu'minuuna ikhwa walaaltinimada rasmiga waa taa mu'miniinimada diinta iyo iyo caqiidada walaalaha ugu yahay waa arrin aada muhiim u ah dad muslimiin ah meeshan degan kan yar iyo kan weyn iyo dhalinyarada kulligeen mas-uuliyad baana saaran amaam allah subxana watacaala waxaan ugu baaqilaa nolosheeda ka bira inaan ilahay u toobad keen dembibaan wada galnay musiibadana haysatana ilahay wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum ilahay nama dulmin waa dembi iyo xumaan aan kasbanay ciqaabteeda wey maxaa looga bixi karaa towbaa looga bixi karaa in ilahay u toobad keeno dembiga aan ka harno dunuubta aan galna waxa islaaxu daat lbayn dadka dhexdooda waxa yaar in la hagaajiyo nebigu salawat llahi wasalam aleh wuxuu leeyahay war miyaana idin sheegeyn biafdal min darajat siyaam wasadaqa wasala wax ka ajri badan soonka iyo salaada iyo sadaqada waa wixii jannada lagu galahay kulligood soon iyo salaad iyo zakaad iyo waad garanaysa iyo sadaq iyo sadaqo ajarka ay leeyihiin wax ka fiican saxaabada nabiga waxay dhaheen nolosha wax ka fiican maxay waxa ka fiican waxa islaaxu daat albayn dadka dhexdooda waxa yaalloo la hagaajiyo mudmadowga iyo isqabsiga iyo danaha dad badan oo isqabsanaya waa imaanaysa dabcig bini aadamka in wax isu qabsada ah laakiin cidda turxaan tiraysa islaaxa ku bedelayso mudmadowga yimaada kuwa ayaa waxay yihiin kuwa darajada soonka iyo salaada iyo sadaqada mid ka fiican kuwa helay maxaa yeele nebigu wuxuu salawatullahi wasalaamu calayhi haddii dadka dhexdooda waxa yaala ay fasaadaan waa xaalada gaalkacyo oo kale waxa weeye waa xaaliqa waa tii wax xiiraysa wey markaas waxa weeye midda wax xiiraysa diinta bay xiiraysaa jiritaanka bay xiiraysaa bini aadamnimada sharafka bini aadamka ayay xiiraysaa ee maatinta inay xiirayso siduu nebigu salawatullahi wasalam ku sheegay marka waxaan dhihi lahaa arrinta qof yar iyo qof weynba noo taala maanta waxa weeye inaan wax dhexdeeda yaalla aan wada hadal iyo is-afgarad waa mas-uuliyad aan qaban karno waa wax horumarkayga uu ku jiro waxaan dadka ugu sii bishaaraynaya nebiga salawatullahi wasalam xadiiskiisa uu leeyahay dadka waxaa ka mid ah mafaatiixun lilkhayr maqaaliiqun lishar kuwa dadka waxaa ka mid ah khayrka fura shartana xira waxaa kaloo dadka ka mid ah kuwa sharta fura khayrka xira markaasuu nebigu wuxuu yidhi fatuuba waxaa janno iyo wanaag ay u sugnaatay qofku ilaahay gacmihiisa ku keeno inuu khayrka u furo sharta u celiyo jahanamo iyo cadaabna waxaa leh midka sharta furahaya oo khayrka celinaya maanta maanta khayrkan u baahana waxa weeye su-aasha ustaad saciid weydiisa ahaa waqtiga ardayda ka dhumi maxaa lagu xallin karaa waxaan ku xallin karnaa dagaal dambe inuusa gaalkacyo ku dhicin jaa- jaamacadaha iyo iskuulladan waxay diyaar u yihiin waqtigii ardayda ka beelgaroobay bisha ah inay usoo kabaan waase inaan helno damaanad ah damaanad maanta dowlad aan ka sugayn ma jiray shacabka gaalkacay aan ka sugaynaa inaan waxba dhicin oo inta dhacday aan ka qoomamayno wixii dambe oo nooga bilowda saacadaha hadda aan hadlayn wax ka dambeeyana nabadii loo baahna qof walba mas-uul buu ka yahay cid walbana way keeni kartaa in loo istaago aad baa mahadsan tahay waa yahay iminka barnaamijka soo gabagabeynayna waxaan rabnaa dhinaca talada inaan u gudbin iyo dardaarankii waxaan ku bilaabayaa maxamed caamir samatar maamulaha dugsiyada xaaji cali biixi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين aad baa umahadsan tahay jamaal kolley talawaatay alla subxaana wa tacaala waxaan soo jeedinaynaa danahay bahda waxbarashada in waxbarashada insha allah ay noqoto mid wax ka bedesha magaalada gaalkacyo marka laga yimaado in kor laga tilmaamo waxbarashadan macnaheeda iyo waxay dadka u keentay iyo horumarinteeda waxaan rajaynaynaa insha allah in dib ay institutionada waxbarashadan insha allah u qiimeyn doonaan dadka la soo saarayana insha allah ay noqdaan kuwo ee ka tarjumaya cilmiga hadduu alla idmo bulshada reer gaalkacyo waxaan usoo jeedinayaa tala ahaan ilaahay waxaad ka malaysatid ayuu maaragtay agtaada ku noqdaa malaha insha allah in la hagaajiyo malaha hadduu hagaago oo dadka walaalaha ee soomaaliyeed ee gaalkacyo degan ee waxa weeye meelna aan kala aadayn ay malahooda ay kor u qaadaan oo ilaahay ka rajeeyaan khayr insha allah ilaahay wuxuu ugu bedeli doonaa waxay rajeeyeen waxaa intaa dheer waxaa loo baahan yahay si ustaadan alkasir in ficilka dadku ay sameynayaan uu noqdo mid ka turjumaya qalbigooda waxa ku jira uusan noqon waxa weeye muslim baan nahay waxa naga dhacayana falalkii muslimiinta ma aha inaysan noqon arrintaas waxaa kaloo soo jeedinayaa bahda waxbarashada guud ahaan inay isu taagaan maadaama ay ku hayaan gacanta jiilkii magaalada gaalkacyo berrito istaagi lahaa gaalkacyo waxyaaba badan bay soo martay maantana marxalad bay maraysaa maadaama ay gacanta ku hayaan in ay khariidad ku sawiraan ah mustaqbalka ardaygan waxa laga raba kaalinta raba inuu qaato tusaale ahaan waxaan barnaa maadooyinka social ku barnaa ardaygan taariikh hore baa jiray waxay ahaan jirin ummaddan muslimiinta ah abuna aadan baa la abuuray dunidan baa la keenay cidda cadowga u ahda jannada kasoo saartay baa lasoo baray ambiyadii iyo inta kasoo horjeesta alle subxana watacaala xisbu shaydaan ka noqday iyagana waa lasoo baray xadaasta kala duwan iyo dhibaatooyinkii soo dhacay baa la baray dadka muslimiinta wixii soo gaaray iyo waxyaabihii sababay maanta waxaan taagannahay waxaa sababay ardayda iyo xaaladaan ku sugannahay waa inay maaragtay la socdaan ummadda muslimiinta guud ahaan iyo soomaalida ay taagan tahay iyo beri ardaygan waxaa looga baahan yahay in uu ku dabaalo kaalintaa inuu qaato taas hankaa haddii halkaa maaragtay eh, ardayga loo jeexo oo ay diilada aamaasha uu xambaarsan yahay laga dhigo mid fog laga dhigo yoolkiisa waxaan rajaynayaa waxyaabahan soke eh, lagu mashquulo ee bulshadu ay u sacabadunto insha allah inuusan qayb ka noqon doonin gaalkacyo fiican iyo soomaaliya fiican iyo ummadda muslimiinta ah oo bilaadooda oo fiicnaatan insha allah ay dhalan doonto Eh, taas waxa weye waa midda xagga waxbarashada saameynteeda ee ku saabsan midda kale bulshada nin walba wuxuu rabaa bulsho khayr qabta bulsho fiican bulsho uu ka nabadgalo bulsho uu markuu dhex marayo quruxdeeda iyo akhlaaqdeeda iyo horumarkeeda uu ku ildoogsado ayuu rabaa waxaan usoo jeedinayaa bulshadu cirka kama imanin qof wo- qof walow adiga waa unitkii ama aasaaskii bulshadan ay ku taagnayd waa adiga adiga dib isugu laabo ama qoys ha ahaato ama haddii alkura yahay eh, in yaro daris ha ahaato ama xaafad ha ahaato marka intaa qofka kaalin fiican uu ka qaato oo uu sida uu rabay uu maarata u naqshadeeyo ayuu arkayaa bulsho kawe maarata oo qurux badan oo sidaa noqota waxaana insha allah ilahay ka baryayaa in wixii dhaceen intaa insha allah ila nooga ekaysiiyo dib dambena aysan usoo laaban insha allah ay noqoto meel maaragta aan horumar iyo indilaaq kasii gaarno hadduu alla idmo
aad baad umahadsan tahay Een, talada ugu dambeysa aan siiyo aadan cismaan jaamac oo isaguna ah maamulaha dugsiga hoose dhexe cilmi
Een, bismillaah aad baad umahadsantiin radio darjir Een, tale ahaan waxaan leeyahay een, annagoo isku duuban oo bahda waxbarashada waxaan leenahay magaalada ha loo naxo bulshadeenna aanu naxno ilmaheena aanu naxno ilmaha yarkaa ee maanta dhasha ama yarkaa hadduu ku barbaaro maarata waxa weeye xaafadda uu degan yahay maayo xaafadda kale wax laga soo ridayo haddii wuxuu qaadanaya cadowga kowaad ee jira inuu maarata u yahay xaafadda inuu jiro Een, sababtoo markuu bam weyn oo halkaa uga soo dhaco een, waxa weeye wuxuu aaminayaa bal oo dhan inay xagga ka jirto marka aynu maarata waxa weeye aynu bulshada xagga wanaagga aynu maarata u jeexno Een, waynu dareemi karnaa culayska ay leedahay qaxa iyo dhibta uu leeyahay dad waayeelaa jira dad curyaamaabaa jira dad maarata waxa weeye een, maato oo aada u jilicsan baa jirta Een, runtii markaad aragtid baabuurta qaxaysa ama yaacaysa markaad aragtid waxaad arkaysaa dad curyaama ah Een, gaarigacmadoodii iyo waxyaalihii lagu lagu kaxan jiray oo kale aad arkaysaa halkaa waxaad ka dareemaysaa bulshadaha jilicsan ee sidaa u jilicsan ee xilliga abaartaana joogta inay maarata waxa weeye ay maarata waxa weye ay dhibaato badan la kulmayaan Een, maalin dhaweyto waxaan tagay cisbitaalka dhagacdee Een, waxaan u tagnay gabar Een, dhowr beri la yiri way foolanaysay oo marka hore intay qaxday carartay kabacdiina maarata intay dherigoodii loo soo qaaday cisbitaalka loo soo celiyey silc iyo saxriirka waxaa kaloo la sheegayay gabar nin intuu halkan ka qaxiyey garow reerkiisii geeyey u kaxeeyey waxay ku foolatay jidka intuu baabuurka u sii waday runtii wuxuu yidhi iyada oo maaragtay silcadeeda saxariirtay oo aan weli dhalin laakiin maaragtay tabcaan ah ayaan waxaan geeyey oo laga dhici karo ayba dhici kartaba maaragtay waxa weeye inay jidka kuusii intaan lasii orday ay ku dhasho yacni baan waxaan geeyey maaragtay waxa weye garowe aan gaarsiiyey yacni dhibtaas balday Een, anigan kula hadlaya een, islaanteeda ama xaaskayga macnaa waxa weeye fool bay ku jirta markii la qaxay la kala yaacayey intaas oo maalmood oo dagaalka u dhacayay maarata waxa weeye waan celcelinayey labiyo labaatankii bishay dhashay afar iyo labaatankiina waa qaxday waa la kaxiyey Een, runtii anuma aanan qaxiyeen laakiin maarata waxa weye dadkii qaraabadii iyo ehelkii ayaa maarata iridda baawur soo istaajiyey Een, waxaad waxaad arkaysaa culayska ay leedahay dhibta ay leedahay maarata waxa weeye iyo murugada ay leedahay runtii ilmaha yararkaa ma seexdaan yani waxaa ka dul dhacaya darteed yani waxa weeye waxay qaadayaan sas aabow bog taasi waxaa shay ilmo yaroo ku waashay hooyay aabow qaaca bog bog taa ku haya macnaha waxa weeye ilmihii yarka ahaa waxa qalbigiisi waxaa ku waxaa saameynaya yani bug iyo qac iyo iyo qaxar baa maxay ka saameynaya runtii waa arrin mushkiladeeda leh Een, aynu u naxno bulshadeenna tamarta daran aynu u naxno xilliga lagu jira abaartaana aynu u naxno maarata dadku ma ay awoodaan inay qaxaan meelihii ay u qaxeen dadku yani waxaa la sheegayay bulshooyin tiro badan oo maarata waxa weye xilligii dagaalka intay qaxeen oo meelo u qaxeen oo yaaceen haddana iska soo noqday ayadoo xabadda ay socoto maxaad usoo noqoteen markii la yidhi meel aan joogna aan garan kari weyne waxaa ciyaalkii waa naga baqbaqtin gaaray dadkii maarata waxa weeye waa maal eh, maxay tahay qaxar iyo dhib iyo maarata xilligii aan ku jirno marka runtii aynu u naxno bulshadeenna aynu u naxno dadkeena aynu u naxno nafsadeenna aynu u naxno aan dhihi lahaa aad baa umahadsan tahay barnaamijkii maan hadal oo toddobaadkan aan ku falanqeynanay kaalinta dagaalada ka soconaya magaalada gaalkacyo ay ku yeesheen waxbarashada gobolka mudug intaas ayaa kusoo gabagabeynaya waxaana barnaamijka igala qaybgalay siciid maxamed xasan oo ah maamulaha dugsiga sare ee cumar samatar sheekh aadan maxamed cigaal oo ah madaxa jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaa isaguna barnaamijka nagala qaybgalay maxamed caamir samatar oo isaguna ah maamulaha dugsiyada xaaji cali biixi iyo aadan cismaan jaamac oo isna ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee cilmi barnaamijkan wuxuu idinka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socoteen dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ee kuleeda soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijkan u dhaafana ay mar kale kaga bogan karayaan websiteka radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulantadeena dambe barnaamijka mid lamid intaan isuguman doono waxaan ku dhaafayaa sidaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xidigaha dushiiniyo rajadayaa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennandashagay miyaydan dareen